madaxweynaha maraykanka donald trump oo dhowaan hawadu mariyey reer khaza hanjabaadyo ku aadan inuu duulaan ku soo qaadi doono kana jari doona gargaarka bani'aadinlima ee maalin walba soo gaaraya marinka khaza kana dhabeeni doona hanjabaadiisiyaed inuu bariga dhex ka dhigi doono jaxiimo olalaysa ayaa waxaa si aada uga soo horjeestay waxyaabaha uu ku hadaaqaya trump guud ahaan muslimiinta caalamka ee doonaya xorriyadda shacabka muslimka ee ku dhaqan marinka khaza iyo in dhulka falastiin laga xoreeyo gumaystaha yuhuudda waxaa sidoo kale hadalkaas ka soo yeeray trump jawaab cad oo aan gabasho leen ka bixiyey dadka cisada iyo nafurka u saaxiibka ee reer khaza waxaana haddii waa laydma warbixintan kusoo gudbin doonaa falcelinada kala duwan ay reer khaza kaga soo horjeesteen hadalka trump shacbaan shakliya waa mid ka mid a dadkii ku dhaqanaa marinka khaza kaasoo allah fadligii uu ka badbaadiyey duqiimaha cadowga saynad yuhuudda gurigiisa ayaana burburay intii uu dagaalka socday isagoona si ula kaca u bartilmaameysadeen ciidamada yuhuudda shacbaan ayaa waxuu doonayeen haddii xabad joojinta marinka khaza ee dhex maraysa dagaalyahanada muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda ay u dhaqan gasho si wanaagsan in isaga iyo ehelkiisa ay u guuraan dhanka masar balse go-aankiisa ayuu bedelay kadib markii ay dhegiisa ku dhibceen hadalka tarameeya inuu khaza ka barakicinayo reer khaza islamarkaana aysan marnaba dib ugu soo laabanaynin shacbaan oo sii hadlaya ayaa waxuu sheegay in deegaanka talelahwaaye magaalada khaza ay ku yeelaan dhismayaal aad u fara badan oo mar dhow la dhisay balse dhammaan dhismayaashaas laga guuray oo cidla yihiin maadaama aan laga helinin biyo iyo koronto waxaan argagax ka qaadnay burburka joogtada ah barakicinta iyo dhimashada soo laalaabatay waxaan ahaa mid u diyaarsan inuu dowlad kala aado si uu u hela meel aamin ah carruurteedana ay u helaan waxbarasho wanaagsan ayuu yidhi shacbaan sheekhliya oo afartan toddoba jir ah wuxuu intaasii dhaaciyey balse waan bedelay fikraddeeda kadib markii aan maqlay handasaha uu soo jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump waxaana ka cabsi qabaa inaan dhulkayga waayo islamarkaanaan dib ugu soo laabanin qorshaha trump ayaa hadda waxaa waajib ah in dhulka falastiin bannaankeeda lagu deegaamayo in ka badan laba dhibic laba milyan oo ruux oo reer khaza ah kuwaasoo waa dadka laga barakicinaya marinka sida uu sheegayna maraykanka ula wareegi doono khidaaca iyadana ay lahaani doonto guud ahaan dhulkaasi islamarkaana ay halkaas u beddelayaan meel dalxiiso ku taala bariga dhexe ayna milkiyadeeda leedahay dowladda maraykanka shacbaan sheekhliya ayaa waxauu yidhi gurigayga iyo dhulkayga miyaan ka iibiyaa shirkada ajaanib ah anigoo iskaga baxaya waddankayga mar kalena aan dib ugu soo laabanaynin taas waa mid aan marnaba la aqbali karin hogaamiyayaasha falastiiniyiinta waa kuwa eegaya handase kastoo falastiin looga saaraya khaza iyagoona doonaya inay khaza noqoto dowlad madax bannaan dhammaan dowladaha carbidna waxay ayeen kuwa ka soo horjeedaa in shacabka reer khaza laga saaro dhulkooda tanii markii uu bilowday dagaalkii sirsifeynta ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan marinka khaza oktoobar toddobadeeda labada kun saddex iyo labaatanka waxay ayeen kuwa soo jeedinaya fikrado kala duwan ayuu hadalkiisa sii raaciyey shacbaan sheekhliya shacbaan wuxuu sidoo kale sheegay inuu trump maalintii isniinta kadib markii ay kooxda muqaawamada falastiin ku dhawaaqday inay dib u dhigayaan soo diinta maxaabiista sababo ku aadan burinta qodobada heshiiska uu ka hadlay arrintaasi isagoo xilligaasi goodis adag hawad u mariyey muqaawamada dadka falastiiniyiinta ee ka falcelinaya handasaha trump iyo weliba hadalladiisii goodiska ee uu sheegay inuu ka dhabeenayo jaxiimada waxaa ka mid ah weynii lagu magacaabo jamcad abuukawsh jaxiimadu uu trump ku goodinaya mid ka daran ayaan anag halkan kula noolnahay miyay jirtaa jaxiimo ka daran dilka burburinta iyo jaraa'imta aadkoo daran ay halkan ka geysanayaan ayaa hadalkeeda sii raacisay haweeneydani waxay sidoo kale sheegtay in xaalada bani'aadilimi maanta ka jirta marinka khaza aysan ka jirin guud ahaan caalamka haweeney kaleoo lagu magacaabo samiira asaabiic ayaa waxay tidhi yuhuuddu horey ayaa inooga mamnuucday wax walba aan u baahan nahay waana ay naga burburiyeen guryaheenna waxayna intaasii raacisay miyay gumaystaha yuhuudda falastiiniyiinta u diidayaan xitaa inay ku noolaadaan nolosha dulinimada eyga ku nool waddooyinka ayaa ka wanaagsan noloshaan maanta ku noolnahay ayaa hadalkeeda sii raacisay samiira asaabiic iyadoo aad ula yaaban ayaana waxay tidhi trump iyuu doonayaa inuu khaza ka dhiga jaxiimo qaar ka mida dadka reer khaza ayaa waxay sidoo kale sheegeen in iminka ay waajibtayn hogaamiyaasha falastiiniyiinta ay xal u raadiyaan arrintani nin lagu magacaabo jihaado injineer ah daadiisuna ay tahay afartan sano ayaa wuxuu yidhi maruu la hadlayay warbaahinta ma doonayn inaan ka tagna waddankeena isla wakhtigaana waxaan doonaynaa xal kooxaha muqaawamada falastiin maamulka maxamuud cabbaas iyo dhammaan dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta waxaa waajib ku ah inay xal keenaan isna weydiiyaan sida looga hortagi karo qorshaha taram ee ku aadan khaza dadka reer khazayana waxay si aada ula yaaban yihiin handasaha aan macquul galka hayn ee uu taraam soo jeediyey iyo hanjabaada qaraska xornimada taasoo uu sheegay inuu furaya albaabada jaxiimada sidoo kale soo jeedintan reer khaza laga barakiciyo dhulkooda islamarkaanaysan marnaba dib ugu soo laaban waxaa si ada u dhaliilay guud ahaan dadka muslimiinta ee caalamka daafiisa ku dhaqan maadaama reer khaza muddo shan iyo toban bilood oo xidhiidha ay u sabrayeen islamarkaana u adkeysanayeen duqiimaha xagga cirka ah iyo weerarada dhanka dhulka ee kaga imaanaya cadowga xilligaasoo aysan jirin ciddaad reer khazah laga saaro marinka si halkaas ay ugu wada dagaalamaan yuhuudda iyo muqaawamada falastiin bal waxaa mararka qaar dhacaysa in dowladaha qaar ee carabta ay diidaan in reer khaze usoo gudbaan sida dowladaha masar iyo urdun oo kale kuwaasoo darislaa dhulka muslimiinta ee falastiin shan iyo labaatankii bisha inuu soo dhaafnay markii uu trump ku dhawaaqay in reer khaza loo barakicinayo dowladaha dariskala ee carbeed waxay uga soo horjeesteen sidii hore oo kale waxaanuu trump khudbad u jeediyey maalintii isniinta uu si cad ugu sheegay dowladaha masar iyo urdun in haddii ay martigelin waayeen qaxootiga reer khaza uu ka jarani doono dhaqaalihii uu siini jiray waxaana ayaan daraa in madaxda dowladahani sheeganaya inay muslimiin yihiin in walaalahooday ku badashaan lacag yar oo uu jaabka ugu shubo trump qorshihiisana ay sidaas uga hirgeliyaan taasoo ka dhigan in iyaga ay gacanta u geliyeen dhulka muslimiinta ee khaza geesta kale kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxay wacad ku mareen inay fashilin doonaan qorshaha uu trump ku doonayay inuu reer khaza uga baarkiciyo dhulkooda islamarkaanuu ku geeyay waddamada kale ee dariska ah sidoo kalena ay waxbay ka soo qaadi doonin goodiskiisa ku aadan inuu khaza ka dhigi doono jaxiimo bayaan dhowaan ka soo baxay muqaawamada falastiin ayaana waxay ku sheegtay in wixii ay gumaystaha ku guulaysan waayeen intii ay ku guda jireen dagaalka sirsifeynta iyo xasuuqyada joogtada ah aysan marnaba ku guulaysan doonin qorshayaal iyo barakicinta qasabka ee reer khaza bayaanka ka soo baxay kooxda muqaawamada falastiin oo sii socda ayaa waxaa lagu yidhi dadkeena reer khaza waxay isku taageen sidii ay uga hortagi lahaayeen duqiimaha iyo duulaanka gardarada ah waxayna sii ahaan doonaan kuwa ku adkaysanaya dhulkooda waxayna fashilini doonaan dhammaan qorshayaasha barakicinta iyo musaafiriinta qasabka ah waxayna aad u adkeeyeen muqaawamada falastiin in qorshaha taraamiya ku aadan shacabka falastiiniyiinta uusan marnaba guulaysan doonin ayna wajahi doonaan dadka reer khaza dhagarihiisa iyagoona ku tilmaamay handasaha taraamiya ku aadan qidaaca khaza inuu yahay xubin ka mid ah sirsifeynta shacabka reer khaza laguna tirtiraya qadyada falastiin laguna inkir rabo xuquuqda shacabka falastiin dowlad kale